barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaagan efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan khyaartana dhegaysanaysa waa khamiis kowda bisha noofembar sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta idinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo magaalada boosaaso ka hirgeliyey xarun lagu xanaaneeyo digaaga waxaan ahay nin dhallinyara oo soo saara ama ka shaqaysta productionka soo saarka ukunta maalintii waxaan soo saarnaa soddon ukumood digaag hadda noo jooga waa saddex boqol waxaan ka mid ahay dadka dhifya naadirka ee puntland ukunta gudaha ka soo saara waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro ruwaayado iyo sheekooyin gaagaaban ku soo bandhiga magaalada nairobi
dabcan sidoo kale dhegaystayaal inta aan ku guda jirno barnaamijka duhurnimo dhinaca kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doonin
halkaan qamar xusuustaba marka noo dhexeeyo quruxdeeda gaarka qalbigaan ka ooya ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese warkii dunida ciidamada badda dalka indonesiya ayaa sheegay inay heleen mid ka mida sanduuqyadii madoobaa ee diyaaradii burburtay ee sumadeedu ahayd g t lix boqol iyo toban kooxda baadigoobka ku jirta waxa ay saacado badan ku qaateen sidii ay u soo heli lahaayeen wax macluumaad oo laga tix raaci karo cilada keentay inay dhacdo diyaaradii boing khuburada badda quusta ayaa u sheegay telefishan wadanka gudihiisa laga leeyahay inay helaan codadkii ku duubnaa sanduuqa madow ee muujinaya hadaladii markii shilku dhacayay la isweydaarsaday diyaaradan ayaa burburtay subaxnimadii hore ee isniintiina dhaaftay daqiiqado yar uun kadib markii ay ka kacday garoonka waxaanay ku dhacday badda jeva
hay-adda xuquuqda aadamaha ee human rights watch ayaa ku baaqday in tallaabo deg dega laga qaado waxay ugu yeedheen gaboodfal dhanka jinsiga ah oo si baahsan uga jira dalka kuuriyada waqooyi warbixintan oo lix iyo siddeetan boga oo maanta ay hay-addu soo saartay ayay ku sheegtay in daraasad socotay muddo saddex sanno ah oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen in gaboolfadalladaasi ay yihiin qaar caadi ka ah waddankaasi iyagoo sheegay inay qayb ka noqdeenba nolosha caadiga aheed waddankaasi kuuriyada waqooyi waxaa kaloo warbixinta human rights watch ay ku sheegtay in dowladda kuuriyada waqooyi ay ku guuldaraysatay inay baadhitaan ku samayso eedaha la xidhiidha cabashooyinkan amaba ay samayso ka hortag la xidhiidha arrintaasi
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad wararkaa kala socotaan waa v o a washington haatana boosaaso kadib markii sannadihii lasoo dhaafay magaalooyin ay ka mid yihiin muqdisho iyo hargeysa laga hirgeliyey beere lagu xanaaneeyo digaaga haddana dhowaan waxaa magaalada boosaaso mashruucaasi geeyey wiil dhallinyaro ah digaaga cabdiraxmaan bidhaan ayaa maalin walba soo saara ukumo ama beed lagu iibiyo magaalada oo ay isticmaalaan dadka magaaladu warbixintan waxaa magaalada boosaaso ka soo diray yuusuf maxamuud yuusuf cabdiraxmaan siciid cusmaan bidhaan waa mid ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso waxa uu samaysta goob lagu xanaaneeyo digaaga isagoo ukunta digaagaasina ka iibiya dadweynaha magaalada boosaaso si nolol maalmeedkiisa ugu bedelo cabdiraxmaan bidhaan ayaa ii sheegay in muddo dheer uu shaqo la-aan ahaa balse shaqadani uu ka gacan siiyey walaalkiis dhaqashada digaaga magaalada boosaaso ayaa ah mid aad u yar balse bidhaan ayaa muujiyey inay tahay dhaqashada digaaga mid ku habboon cimilada magaalada boosaaso cabdiraxmaan bidhaan ayaa igaga warramay sida uu ku bilaabay dhaqashada digaaga iyo weliba waxyaabaha ah uu ka faa'iido waxaan ahay nin dhallinyara oo soo saara ama ka shaqaysta productionka soo saarka ukunta maalintii waxaan soo saarnaa soddon ukumood digaag hadda noo jooga waa saddex boqol waxaan kamid ah dadka dhifya naadirka ee puntland ukunta gudaha kasoo saara halka dadka ugu badan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ay ukunta dibadda ka timaado laakiin percentage yar baan soo saaraa digaag hadda noo jooga waa saddex boqol maalintiina waxaa noo dhalaa tiro digaaga oo soddonaya digaagaan iibino digaaga ma iibin lakiin ukuntaan iibinaa maalintii bokiski waxaan siinaa tiro sideed dolar halka bokiska dibadda uu yahay isaguna shan dolar marka farqiga differentka saddex dolar baa ukala dhexeeya digaagan waa digaagii industria ukuntii saa ka dhalatay baan iibinaa halka ukunta dibadda ay tahay mid bilo ama dhowr bilood soo ooled oo dhowr markab iyo soo martay oo lasoo musaafiriyey waayahay bal waxaad iga wartaa dadka sidee u arkaan marka inaad xanaanayso digaag haddana aad ukuntii iibisid meesha ku shaqayso bal iiga waran iyadan maadaa iskale mise wax lagaa qaadaa kiro
dadku qaarkood waa kala duwan yihin oo mixed reaction soomaalidu qaar way soo dhaweynayaan ku dhiirigelinayaan qaarna waa qaarna way diidayaan meeshaan ku jirno kiro waaye laakiin dadka qaar aad bay u kataan way uga danayaan ilaa intaaba lagu soo wacaya digaagii ma dhalay maya waa korinaynaa goormuu dhalaya waa lagu leeyahay dadku waxaa jecel yihiin productionka hadda soo saacay laakiin ukunta gudaha kuma filna laakiin dadka waxaan leeyahay dhaqda digaaga boltriga samaysta xere digaaga inta kabasitiga awoodaada annaga hadda digaageeda saddex boqol laakiin haddii intaa kulay aan sii helna dhiirgelin waxaan jecelnahay inaan sii kordhino oo dhowr kun aan gaarsiino digaaga ukuntiisa inta badan waxaa laga keenaa dalka dibadda gaar ahaan ee carabta bal adiga maxaa kugu dhaliya marka inaad soo saartid productionkan in gudihii magaalada boosaaso laga helo goob lagu xanaaneeyo digaaga ay ku dhalaan ukuntina aad ka iibisiso aad ka iibiso waxaa nagu dheliyay markaan aragnay baahida wadanka taal iyo anigoo aqoon ole bolteriga markaan arkay waxaan leelahay abdiraxmaan hala bakhaylin cilmigaa taqaanay hala gaban iska bilow kabasitigaagu ha yaraado bildingaagu ha yaraado iska bilow markaan arkay baan bilaabay markaan arkay baahida ukunta wadanka taal oo ah mid aad iyo aad iyo aad iska soo daba dhacaysa dadku aysan ay u baahan yihiin ukun production markaa saasaan ku bilaabay marka hore maxaad ku bilowday tiro nooceeya ku bilowday tiro markole waxaan ku bilowna soddon digaagada oo noocan waytin brown la yidhaahdo waxaan ku tijaabinayna cimilada boosaaso inay la qabsan karaan soddonkii waa la qabsadeen misena tiro laba boqol iyo zaa'id aan kusii kordhinay haddana waan sii kordhinayna insha allah soddonkaas waxaan ugu tijaabina in cimilada ay la qabsan karaan siaysan cudurro iyo dhibaato iyo ay aan ku eegana cimiladiina waa la qabsadeen digaagiina waa sii kordhinay haddana insha allah waa sii kordhinayna waaya waxaad iga wartaa marka shaqadan maxaa ku dooratay adig inaa qabato shaqadan waxaan ku doortay markaan arkay baahida ukunta taal iyo anigoo aqoon u leh oo boltriga tababar usoo qaatay oo aqoon u leh oo doctor aan ahay digaag xanaanada xoolaha khaasatan digaaga marka arkay aqoontaydii baan ku shaqaystay ku bilaabay haddana waxaan sii jeclaa dhalinyarada magaalooyinka haatan dhalinyara waxay nooga imaanaysaa guldogob oo soo wacay oon marti qaaday oo iyaguna aan jeclahay inay tababarka iga qaataan magaaladooda dib ugu laabtaan iyaguna sii dhaqdaan digaaga marka baahidaas marka arkay aqoontaydii baan ku shaqaystay adiga marka hore digaaga ma soo iibsatay xaggee lagaaga keenay marka hore markaad bilaabaysay xirfadan shaqa abuurka marka hore aniga soddonka waxaan soo iibsaday ukumaha ukuntii markaan la soo baxay waxaan galiyay incubator oo qole shirkada somalilan ay iga caawiyeen incubatorkii markay soddonkii ii dilaaceen misena ukuma aan kala soo qaatay incubatorkii baa ii geliyeen shirkada somalilan khaasatan shirkad layihahdo mantiq dabadeeta waxaan ku bilaabay inaan halkaas aan aniga productionki aan ka shaqaysiiyo hadda waxaan codsanaya wax incubator ma haysto laakiin waxaan jeclaan lahaa in incubator qofkii iga caawin karo iga caawisa ha digaaghawey jirtaa laakiin digaagadaha qaab baa loo dhaqdaa digaagadu welebay kaleyihiin digaag friya iyo digaag waxaa jira xiran marka digaag digaag xiran waaye guri buu ku jiraa banaanka uma baxo halkaasa cunadiisa iyo daawadiisa iyo tallaalkiisa lagu siiyaa laakiin digaaga arkaysid waa digaag friya oo soo wareegaya maalintii buu hoof tegaya habeenkii buu soo hoyanaya digaaga intuu ka duwan yahay waa digaag xero leh guri leh aan baxayn cunadiisa iyo daawadiisa iyo tallaalkiisaba intaba qaadanaya cunadiisa waan samaysanaa dhowr cuno aan isku shiidanaa laakiin cuno gooniya la siiya digaaga waa jiraan lakin annagoo awooddeena noo saamaxi inaan soo dhaafsano laakiin cunada annaga isku shiidano samaysano ha shaqaabuur badan way noqotay dhalinyaro badan baa aniga tababaraa dhalinyaro hadda laba dhalinyaro baa aniga ila shaqeeya mid firi buu ila shaqeeya midna mushaariya waayo ukunta ayuu qaadaa ukunta ayuu percentage ku leeyahay isaguna hadda digaaga wuu dhaqanaya hadduu meel fiican helo isaguna faamilgiisa sii taageeraan shaqa abuur bay soo noqonaysaa dhalinyaradii baa sii baxaysa hadda waxaan jeclaa in dhalinyaro ay badan magaalooyinka iga yimaadaan saan kuu sheegay guldogob dhalinyara iga socota magaalooyin kalena waa liiga soo wacaya waan sii tababarayaa qof walba awooddiisa u dhaqanayo digaaga waan jeclahay shaqa abuur badan bay sii noqonaysaa
kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan bidhaan oo ah wiil dhallinyaro ah oo magaalada boosaaso ka hirgeliyey mashruuc digaagadaha lagu dhaqayo islamarkaasina beedka ka soo baxa magaalada lagu iibgeeyo wuxuu u waramayey wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal duhur wacan oo wanaagsan haatana nairobi xaafadda isliya magaalada nairobi ee waddanka kenya oo ay xaafad ay ku badan yihiin soomaalida degan magaaladaasi ayaa dhallinyarada iyo weliba dadka kale waxaa ku madadaaliya koox dhallinyaro ah oo sameeya ruwaayado iyo weliba sheekooyin gaagaaban dhallinyaradaasi waxaa ka mid ah haddaba hodan cabdilaahi maxamuud waxaanay magaalada nairobi ugu warantay waryahayaga khadar maxamuud xareed ruwaayadahan waxaan soo bilaabay xilligii tuo tolofka ahayd waxaa igu dhiirigeliyay inaan bilaabo jeceyl aan u qabo ma ahan inaan maanta dhahay hebel aan ku daysanaya laakiin maasha allah waxaan jeclaa inaan ku daysado fanaaniintii hore dadkii hore wax u jiri jiray xilligaa bilaabaya horta hore waa ku faraxsanaay xilligaas luuqad swaaxiliga kenyaatigii waxaa la samey jiray markii dambe aan wiilashan soomaalida bartay walaalahayga ah cabshuguri iyo igare markaas ayaga wax badanay isii bareen oo aniga marka hore asturnaantii waxaas maana ka fikiri jirin waxay bareen in la asturnaado oo gabar haddaa tahay inaa mar walba asturantaa waxaa samaynaysa in asturnaan ku jirto wanaagna ah dadka u sheegtay marka inta badan ruwaayadaha aad samayso maxay ku saabsan yihiin waxay ku saabsan yihiin dhacdooyinka oo soomaalida badanaa ku dhacdo haddii dumarka tahay badanaa waxaa ka hadalnaa dumarkeena dumarkeena badan haddaa aragtid si bay u dhib badan yihiin oo mar xagga xaajigooda ka dhiban yihiin mar xagga waxay ka dhiban yihiin oo noloshooda kale marka waxaan ka hadalno inta ugu badan waa dumarka iyo dhaqankeena dhaqankii sidaa ogtahaba wuu sii tegayaa dhaqanka soomaalida wuu lumay oo meel laguma sheega maanta inta badan asigaan ka hadalnaa oo dhaqankiisaan usoo celin lahayn wacyigelintiisaan ku jirnaa ruwaayaddii kugu horreysay ee aad samaysay xilligii aad kusoo biirtay jilista maxay ahayd
waxay ka hadlaysay f g m stage korkiisaa ku sameyneynay waxaana markaas qolo oo n g o ah oo la dhaho irex markaasna soo saarayeen waxaan ka hadlaynay gudninka fircawniga iyo dumarka saameynta uu ku leeyahay aan ka hadlaynay inta badan ruwaayadaha ama filimada aad samaysaan adiga dhallinyaro aad ka mid tahay arrimaha soomaalida aad ka hadashaan dabcan nairobin waad joogtaan islii bulshada soomaalida ee islii sidee idin aragtaa
waxaan sameynay inay saameyn ku leedahay ay noo sheegeen oo xaqiiqta waxa badanaa aan ka hadalno oo ku dhaca bulshada qaar way nagu farxaan oo waxay dhahaan waxaa samaynaysiin anigay igu dhacday wacyigelina ii tahay in dadka kale looga sheego waa muhiim kuwana yaro way ka xanaaqaan oo waxay dhahaan gabar wax samaynayso waa ceeboo wax jilaysa ma fiicne naga daaya filimada ku saabsan bulshada soomaalida ee aada samayseen adiga iyo dhallinyaradan kale ee saameynta yeeshay kuwa ka mida
waxaa ka mid dhibanaha dhibin mid la dhahayo oo wiilka xanuunsan yahay da-an u ahay intuu xanuunsadan ceerinaya oo gurigan ka saaraya iyo mid kale oo magaceeda middaas maxay ka hadlaysaa middaas waxay ka hadlaysaa qof xanuunsan yacni waa taqaanaa bulshadeena hadduu qof maanta xanuunsado ama cudur oo ku dhaco cudurkii oo aan iska dhahno adi adis waxyaalahaas hadduu ku dhaco qofkii waa fogeynaa oo ma daryeelno caafimaadkiis ma ka fikireyno yacni waxaan ka fikiraynaa qofkan wuu nagu daaranaa cudurkii waa wasaqay naga sii banaanka iskaga saaraynaa oo qofkii ma soo dhaweysanayno nacab ziyaadaha loo qaadaya marka qofka xanuunsan yani asaab dhiban meeshuu jecel laga sii lahay nacab yaa la tusin saas ka hadlaysa inta badan soomaalida aad ku salaysaan ha soomaalidan ku salaynaa inta badan marka markaad filimada samaysaan ma xiliyo gaara soo bandhigtaan baa jira mise baraha bulshada internetka aad ku faafisaan inta badan baraha bulshada kusoo faafinaa because waa aragtay qof walba ay ahaayo waxa meel walba iska yaalaan riwaayadahan jirno iyo wacyigelintaan sameyno inta badan baraha bulshada qof walba ay ugu jiraan oo wax oo gaar ah ah annaga aan ka dhigana maaha dadka qaar waxay isweydiinayaan hodan iyo dhallinyarada ay ka mid tahay maxay faa'iide ah oo ka helaan jelitaanka ama jelista filimada faa-iido waxaa noogu ah kow hotor ajraa ba ka shaqaysanaynaa meesha aanay aaminsanahay midda labaad qof dadkii aan wax u sheegaynaa because bulshada haddaa wax u sheegtid waa bulshadaadiyaa wanaajisay marka waxaan aaminsanaha in anaga bulshada wax u sheegeen oo faa'iidadeena ay tahayba soomaalideena iyo bulshanimadeena aan wanaajinay dadkeena marka ma idinkaa isxilqaamay oo filimada sameeya oo jaceyl aad u qabtaan jelista ruwaayadaha mise waxaa jira dad idin taageera oo idin garab taagan horta hore marka hore anaga keliya ahayn laakiin nasiib wanaag markii dambe t v-ga s t n ayaa na xilqaaday oo asaga banaanka noo soo saaray na garab qabtay oo kaamaradi iyo wixii nagu caabiyey waxaan daawaday riwaayadda aad oga hadlaysaan snaabjaadka taas maxaa waxyar haddii aad ka taawato Een, taas waxaa ula jeednay markuu snaabka soo baxay abkan la dhaho dadkii waxay bilaabeen inay cuntada markay cunayaan soo duubaan banaanka hadday marayaan soo duubaan asagoo wadada iska socdo accidentiyo badanaa aragnay oo qof accident asagoo wax iska duubayo dhintaa laleeyahay qofkaas marka maxaa okay dhibkaas aan dadka u sheegayna yacni dangerous inuu yahay ayna dhib badan tahay ya adoo maanta wax iska duubayo aada isdishid oo gacantaada isku dishid iyo adoo qofaa waxaa laga yaaba maanta wuxuu cuno uusan haysanin oo murug haysato adigina cuntadiyaadi aa cunaysaa ku faanaysaa oo dadka aad tusaysaa marka dhibaatada ee leedahay snaabka aan fahansiinayna dadka maxaa dareentaa hodol markaad eh, bulshada soomaalida ku dhex jirto ama dhex marayso maxaa ka dareentaa walaahi hadeertaan gabdhaheena soomaalida maasha allah waa stiil way gabdhihii dhaqanka weli qaar baa ku dhegin Een, markay gabar bulshada is soo dhigayso waa inay asturnaataa ama wax muhiima ee dadku u sheegayso laakiin haddaan dhaho maanta waan iska soo fariisanaya baraha bulshada gabar kalaan caynaya ama qof kalaan farta ku fiiqaya walaashaa ood caysay ma ahna wanaag adiga kuu soo kordhayo marka aniga waxaan ka aaminsanahay inaysan fiicnayn oo mar haddaa gabar tahay baraha bulshada inaaba iska yaraysid ooda is soo shaacshaacinin gabagabadii maxaa ku- dha- dhallinyarada ku dhegaysanaysa eh, dhanka dumarka iyo kuwa kale ee ragga ah, maxaa ku- kula dardaarmaysa Een, waxaa hadda kow kula dardaarmaya dhallinyaradana kenya ila joogto iyo kuwa soomaali jira iyo meel walba ay jogaan B- wax tacliimtooda inay siyaadsadaan baraha bulshada wax wanaag un inay soo dhigaan naftooda maxay ahayd keliyaysan ku ekaanin waalidkoodii dad baa ka dambeeya aakhiraa sugayso inay taas dhan ay ka fikiraan wanaagna ay sameeyaan
waa hagaag dhegaystayaal taasi waxay ahayd hodan cabdilaahi maxamuud oo ka mid a dhallinyaro magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii ku madadaaliya bulshada islamarkaana waxay u warramaysay wariyahayaga khadar maxamed xareed haatana dhinacii heesaha ayaanu ku wada nasanaynaa codka fanaanka maxamed siciid cabdi b k iyo heestii qamar
jacayl waa qadiimiyo qarnigee kasee jira waa laga qadariya qalbigaygu turabay daymadaydu qaaday baba ay qabwanto igu qaadh warkaygii markaan qamar xusuustaba marka noo dhexeeyo quruxdeeda gaarka qalbigaan ka ooya haddaan qeex haddaan qeexo sheekada xariyo dhibaatada dookhaygi qaabilay qarni way ka badantee haddaan qeex- haddaan qeexo sheekada qaxar iyo dhibaatada dookhaygi qaabilay qarni way ka badantee haddii aan qisoodo arrinigu qadhaadhiyo dib u qaado caashaqan haddii aan qisoodo arrinigu qadhaadhiyo dib u qaado caashaqan marbaanqiira dheeriyo riya aan qorshaystiyo hami aan qastaayo heesahayga qaada arbaan arbaan banqiira dheeriyo riya aan qorshaystiyo hami aan qastaayo ammaanteeda qaada haddaan qeex- haddaan qeexo sheekada xariyo dhibaatada dookhaygi qaabilay qarni way ka badantee haddaan qeex- haddaan qeexo sheekada qaxariyo dhibaatada dookhaygi qaabilay qarni way ka badantee haddii aan qisoodo arrinigu qadhaadhiyo dib u qaado caashiqan farbaan qiira dheeriyo iyo aan qorshaystiyo hami aan qastaayo heesahayga qaada arbaan arbaan arbaan qiira dheeriyo iyo aan qorshaystiyo amni aan qastaayo ammaanteeda qaada qaada haddaan qeex haddaan qeexo sheekada qaxariyo dhibaatada dookhaygi qaabilay qarni way ka badantee haddaan qeex- haddaan qeexo sheekada qaxariyo dhibaatada dookhaygi qaabilay
waa hagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno heestaasi qamar iyo weliba codka maxamed siciid cabdi b k mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay dowr wacan oo wanaagsan haatanna kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee dhanka ciyaaraha waxaa inoo hayaa nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid shirwac haddii aan ku horrayno tababaraha cusub ee kooxda reaal madrid santiago solari ayaa guul ku bilaabay kulankiisii ugu horreeyey ee uu kooxda hogaamiyo kadib markii ay xalay afar gool iyo eber ku mareen kooxda melila ciyaar ka tirsanayd wareegga koowaad ee tartanka koobba delarey solari ayaa kaydiyey dhowr laacib oo ay ka mid yihiin greth bayle luka modrij iyo tony cruz laakiin waxa uu soo safay kabtanka kooxda sergio ramos iyo weeraryahan krim benzema goolka koowaadna benzema ayaa furay waxaa labeeyey ciyaaryahan marco asensiyo goolasha kale waxaa kala qaybsaday weeraryahanka u dhashay dalka brazil finishas iyo ciyaaryahan odrizola oo labaduba ah laacibiin uusan fursado ay ku ciyaaraan siinin macallinkii hore ee shaqada laga eriyey lobataho kooxda malila oo ka dhisan jasiiradda dhacda xeebaha waqooyi ee afrika balse ay leedahay dowladda sbain ayaanan keenin wax gool ah ciyaarihii kale ee tartanka koobka dalarey ee xalay dhacay kooxda koobka difaacanaysa ee barcelona ayaa hal iyo eber ku garaacday naadiga ka dhisan horyaalka saddexaad ee sbain ee kaljara lenesa gitaafku waxay laba gool iyo gool uga badisay kardoba sidaasi si la mid ah valadolid ayaa uga badisay kooxda malyorka halka jirona iyo alaves ay isku miri waayeen barbaro laba gool iyo laba gool ah dhinaca ingiriiska waxaa dhacay ciyaaro ka tirsan tartanka koobka karabaw kooxda chelsea ayaa u gudubtay wareegga sideedda ee tartankani kadib markii ay saddex gool iyo laba ku garaacday naadiga derby county oo ka mid ah kooxaha heerka labaad kooxdan yar ayaa waxaa tababaro u ah laacibkii hore ee chelsea frank lambert oo xalay markii ugu horreysay ku soo laabtay garoonkiisii hore balse markan waxa uu ahaa tababare tottenham hotsbu ayaa iyaduna ku biirtay kooxaha u gudbay wareegga sideedda ka gadaal markii ay saddex gool iyo gool xalay ku cuntay westham arsenal waxay laba gool iyo gool uga awood sheegatay kooxda heerka saddexaad ee blackpool halka middlesbrough oo ka ciyaarta horyaalka seeriyabida ingiriiska ee hal gool iyo eber uga badisay kooxda christial bales oo ka ciyaarta horyaalka koowaad ee premier leaguega ingiriiska dhinaca horyaalka talyaaniga kooxda ac milan ayaa markii ugu horreysay tan iyo intii uu bilowday xilli ciyaareedkan cusub gaartay kaalinta afraad kadib markii ay xalay laba gool iyo gool uga badisay kooxda genoa ciyaartan ayaa ahayd kulan baaqday bishii agost goolka waxaa la hormartay milan waxaana si qurux badan u dhaliyey suuso daqiiqadii lixaad ee ciyaarta laakiin genowa ayaa isaga soo magtay goolkaasi qaybtii labaad ee ciyaarta gool uu kooxdiisa ka dhaliyey kabtan alesio romignoli hase yeeshee milan goolka guusha waxaa daqiiqadii laba-iyo-sagaashanaad ee ciyaarta u dhaliyey isla romignoli oo ahaa laacibkii markii hore goolka ka dhaliyey milan milan waxay hadda leedahay siddeed iyo toban dhibcood waxay isku dhibcan yihiin laziyo balse farqiga goolasha ayaa waxaa ku sarreysa milan dhegeystayaal xubintii ciyaarahana waa naga intaa
waa hagaag dhegeystayaal nuur bukhaari aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha tanna aynu jaleecno dhinacii heesaha mar kale waa cabasha iyo weliba dayaxdal nuurshe
adduunyadu waa ceeshiyo caawiya maalmahan badnayn cimrigu waa kooban yahay calafkuna waa mid qorda adduunyadu waa ceeshiyo caawiya maalmahan badnayn cimrigu waa kooban yahay calafkuna waa mid qorda waxaan cabbiraa rajada rajada cadceeddu markay dhacdo ciduhu ay wada hurudaan alla hurudaan waxaan fadhiyaa cidlada waxaan cabbiraa rajada rajada cadceeddu markay dhacdo ciduhu ay wada hurudaan alla hurudaan waxaan fadhiyaa cidlada calooshu waxbay i tubtaa naftuna ceelbay dhexdii canaanta ka soo dirta cirkaa yaan sarareegaya calooshu waxbay i tubtaa naftuna ceelbay dhexdii canaanta ka soo dirta cirkaa yaan sarareegaya
heestaasi uu qaadayo fanaanka dhallinyarada ah dayax dalnuurshe ayaannu kusoo gebagabaynayna idaacaddayadii duhurnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
cidlaan wehel moodaya caanaan biyo moodaya cishaan duhur moodaya caddaan gudhul moodaya cabashadu keed miyaa miyaa ceeryaamadu roob miyaa colaadu heshiis miyaa alla miyaa caqligu waa isdiidan yahay cabashadu keed miyaa miyaa ceeryaamadu roob miyaa colaadu heshiis miyaa alla miyaa caqligu waa isdiidan yahay calooshu waxbay i tubtaa naftuna ceelbay dhexdii canaanta ka soo dirta cirkaa yaan sarareeg calooshu waxay i tagtay